ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya aan kuma hadnagii ansixinta heliiska taariikhigae oo dowladda soomaaliya iyo lagali dowladda turkiga kaas oo ka saabsan iskaashi dhiniga difaac iyo welib dhaqaalo e ra-iisul wasaaraha oo shir gudoomiyey kulan oo aadin hayna oo yoonisu kooyan golaha wasiirada ayaa ka tilmaamay heliiska komasiri e oo dhaxalgalan ah ummadda soomaaliyeedda mudane xamse oo ku hadalaya ahmiyadda heliiska usanlaya dalka iyo weliba dadka soomaaliyeedda yaa sheegay heliiskan usan suurtageliyi doonaa in tababaro waan la qalabeeya ciidanka badda waan laku faa'idaysada dhaqaalo buluuga ee dalka idinka oo ka duulaya mas-uuliyadda qaran ee idin saaran duruufaha dalkeennu marayo iyo dareenka shacabkeenna ayaad gaadheen go-aan masiiriya oo dhaxalgal ah go-aan soomaaliya u jeexaya waddo cusub oo aan horay u suurtoobin go-aan soomaaliya ka saaraya madinimadii iyo walaal la-aantii iyo tol la-aantii intaba go-aan soomaaliya u sameynaya saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamka ku yeelato waxaad meel mariseen heshiis huseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhexeeya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee turkiya heshiiskan wuxuu soo afjarayaa in aan baddeenna iyo waxa ku jiraba uga baqno argagixiso burcadbadeed kalluumaysi sharci darro ah sun lagu shubo iyo xadgudub iyo halis kaga timaada dibadda intaba heshiiskani wuxuu suurto gelinayaa dhisayaa tababarayaa isla markaana qalabeynayaa ciidankeenna badda si ay ula wareegaan difaaca baddeenna heshiiskani wuxuu dararinayaa ama kordhinayaa wax soo saarka badda iyo dhaqaalaha buluuga ah waxaan si weyn ugu mahad celinayaa jamhuuriyadda turkiga ee walaalaanahay oo shalay markii aan tol la-aanta ahayn ee ay abaartu dalkeenna ay iyo dadkeennaba ay ay la daalaadhacayeen aada og tihiin sanadihii laba kun iyo tobankii kow iyo tobankii ilaa labiiyo tobankii inoo soo gurmaday oo rajab dayib ordogan madaxweynaha turkiga oo markaa ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisii iyo in fara badan oo ka mid a ganacsatada turkiga iyo dadka turkigaba inay waddankeenna oo aan cidna kusoo dhiiran karin xilligaas inay yimaadeen taas oo runtii dib usoo no dibu nooleyn ku samaysay dadkeenna gargaar fara badan ay ku heleen madaxdii kale caalamkuna ay kusoo dhiiratay oo waddankeenna ay ay yimaadeen oo la dhihi karo waxay hormuud u ahayd tallaabadaasi xataa inaan ka baxno kumeel gaarhki maantana markii ay dalkeenna ay khatari soo wajahday haddana waa kuwan ayagii oo walaalaah oo runtii leh waa idi garab istaagaynaa inayna soo garab istaagay marka hadday shalay ay si bani aadamnimo leh iyo humanitariankii innaga baahidaan u qabnay ay inaga kaalmeeyeen ay nagu soo garab istaageen